toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa ambasadar axmed ciise cawad oo ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada tan london kusoo dhowo barnaamijka marka hore wasiir waa dhowahay waxaa jira warar sheegaya in saddex iyo tobanka julaay ra-iisul wasaaraha etoobiya uu qorsheeyey kulan ay isugu iman doonaan uhuru kenyatta iyo madaxweyne farmaajo arrintaasna waxaa la leeyahay waa arrin la xiriirta muranka dhinaca badda oo labada hogaamiye aan idhaahday ay ka wada hadlayaan maxaad kala socotaa yaa warkaas yidhi xaggee ka hesheen wararkaas dee warbaahinta kenyana way qoreen ha marka ka warsuga soomaaliya dowladeedu intay ka sheegayso dib kale wixii oo meel lagu qoraba haddaan ka jawaabno waa waa wareereyna waa gartay laakiin wax dib loo dhigayo male soomaha marka laga hadlayo maxkamadda iyo xilliga loo qabtay in muranka badda la guda galo may waa sheegnay hadda ka hor waa ku malaha dadkao dhan ma gaarto dee marba program baa lala hadlaya b b c din aan ka sheegnay bosmer ka sheegnay idaacado kale aan ka sheegnay maxkamadda cayska maxkamadda hor yaalla ee muranka xuduud ku saabsan dowladda soomaaliyeed waxaa ka go-an in kayskaas maxkamaddu ay go-aan ka gaarto dhowaan magaalada muqdisho waa tii aad isugu yeertay safiirada inta badan fadhigoodu uu yahay hadda magaalada muqdisho ee caalamka matala waxaad sheegtay in soomaaliya aysan u dulqaadan doonin wax faragelin ah haddii aad dadka u sharaxdo yaa waay dalalkaas leedahay khatar ayay gelinayaan madax banaanida soomaaliya dalku raba ha ahaado dalkii damcanida soomaaliya arrimaheeda farageliya waxaanu waxaanu u sheegaynaa adduunka diblomaasiyiintii marka aan la hadlayey inaynan inaanan u dulqaadan doonin marka ma dalal badan baa mise waa dhowr
may dalal badan maaha waa far ku tiris waaye dalalka hadda adigu mararka qaarkood arrimaha iyaga farageliya dalalka badan adduunka saaxiibaanu la nahay waa inay ixtiraamaan qarannimada iyo midnimada soomaaliya sida uu qabo ay qabaan qawaaniinta adduunka waayahay arrimaha dibadda haddii aan wax kale kaa weydiiyo waa la socotaayo dee xiriirkii waxaad u jarteen guinea waa dad badan waxaa laga yaabaa inay weli fahmi laayihiin xiriirka aad jarteen iyo diblomaasiyadda iyo siyaasadda ka dhexeeya labada dal laakiin waxaa muhiima waxa ka dhashay oo ah in aad sii fogeyseen wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan marka ma aaminsan tihiin in tallaabada aad qaadeen ay tahay mid aad ku fogeyneysaan ama mid aad ku fogeyneysaan somalilan oo wadahadalladii aydaan diyaar u ahayn
arrimood baa hadalkaagaas ku jira tan koowaad waxaa weeye dadku inay ku wareersan yihiin waxaa midiya uganda naga dhexeeya dad ku wareersan wadadan diblomaasiyadda aqoonin kuwa khubaraha iska dhigaya ama wasiiro iska dhigaya oo ka hadlayana waa arkayay diblomaasiyaddu waa waa heerar marka xiriir diblomaasi dalalka siyaabo badan buu uga dhexayn karaa wuxuu uga dhexayn karaa iyagoo safaarado isdhaafsada isweydaarsada oo qeyb ka mida diblomaasiyadda ah wuxuu uga dhexayn karaa iyaga oo go-oyaasha maxfalada qaarkood xiriir ku leh oo maaragtay isqadariya oo iskaashada marka sidaan hadda ka hor ku sheegay wareysiyo ama doodo annaga iyo guinea laba daloo walaalo ah oo ku walaalaa ku bahoobay ururka a u da ururka dalalka islaamka iyo u n t iyo meelahaasoo xiriir ka dhexeeya aanu ahayn oo israxajtadu ka dhexayso oo madaxdayadu oo madaxdayadu isbooqdaan oo isla hadlaan oo sheekaystaan oo marka xiriirkaasaa naga dhexeeyey xiriirkaas ayaa ayay xumeeyeen safaarad keliya kuma xira arrinta tan kaleeto ah xiriirkaasi fogeyseen guinea iyo somaliland waxa iska galay anigu ma aqaano dadkaasi waa dad iyaguna iska wanaahowga iska jecel soomaalidu mararka qaarkood iyagaa morginean bay noqdeen guineas themselves qof soomaali sheeganaya oo sida hadda ka hor baan kulamo saas oo kaleeta dad saas oo kaleeta dad la galay qaar baa deer waxay ku dhahayaan soomaaliya ma cayrin karto qof ku xadgudbay markaas waxaa arkaysa iyagoo qofkii difaacaya sharciyo kale wax kale akriyaya marka soomaaliya waxay ilaashanaysa midnimada dalkeeda iyo dadkeeda iyo qarannimadeeda iyo sharafta ummadeeda somalilandina waxay ka mid yihiin dadka soomaaliyeed sharaftooda iyo qarannimadooda iyo midnimadooda ilaalinayno marka annaga iyo soomaaliya somaliland walaalaanu nahay maaragtay somaliland waa qeyb ka mid a soomaaliya saas adduunku waa aqoonsan yahay marka walaalaha iyagaasi anagu waa isu dhannahay waana israbnaa waana isla hadlaynaa waana isla noolnahay weligayana waa isla noolaanaynaa genina waxba kama gelin geni hadday nagu xadgudubto annaga noo tasaaro dhawlahay waa gartay laakiin dee meelo kalena waa lagu soo dhoweeyey mas-uuliyiinta somalilan oo kenya ka mid ah haddii marka dalalka aad idinka midna aad tirahdaan xiriirkaan u jirnay midna wadamo darisaan nahay oo waxbaa naga dhexeeya soo laftirkeeda ma aha siyaasad aan la fahmi karin
waa la fahmi karaa qofkii fahmi waaya isagaa fahamkiisu gaabis yahay dalalka waad kala dooran kartaa ma garanaysa adigu hadda dadka aad dadka aad saaxiibada la tahay oo shaksiga ah qof baad khaladaadka qaarkiis ugu dulqaadan kartaa qofa waxna iska kiingelina waadan aqoonin haduu kugu xadgudbo waxaa laga yaabaa inaad tirahayd waar kuma aqaani ila tag marka dalalka xorta ahi waxay goostaan waktiga iyo meesha iyo sida ay ula dhaqmayaan marka dalala dalalka qaarka waxyaaba kale waxyaaba lagu tixgeliyaa jira marka waxaa laga yaabaa dalalka qaarka aad sheegaysid inaysan khatar ku ahayn markaas at least markaas loo arkaynin ummadda soomaaliya inay khatar ku yihiin midnimada soomaaliya oo iyagu noo qireeyeen ay lahaayeen anagu saas weye laakiin dalka kani nooma sheegin waxba midda kaleeto dalalka qaarkood way noo sheegaan markay wufuud gobollo sida kuwaas aad hadda sheegtoo kaleeto ay tegayaan madaxda gobollada sida somaliland oo kale tegayaan way noo sheegaan hadday noo sheegaan oo na ogolaanana xiriirka ugu geyno ma jirto geni iyagu nooma sheegin
waayahay dalalkaasoo dhan aan ka nimaadno hadda maxaa qorshihiinu muxuu yahay somalilan wadahadaladii waxaad moodaa in ay sii fogaadeen idinkana muddada hadda aad joogtaan wax wadahadala oo suuro galay ma lahan marka say kula tahay wadahadaladaas ay ku bilaaban karaan mar kale
ya marka ansaxo recordka horta ma sii fogaanin ummadda soomaaliyeed waa isu dhan tahay waana isla hadlaysaa madaxda dowladda soomaaliyeedna way la hadlaan mas-uuliyiinta somaliland waxaa laga yaabaa inaan meelaha lagu qorqorin aysan dadku ogeyn marka wixii markii lawada hadlaba khasab maaha in lasoo waco b b c da iyo wasaayada soomaalida oo la yidhaahdo waa isla hadlaynaaye naarko
waayahay arrinta kale ee muhiimka waxaa waaye haddii aan aan soo gebagabeeyo muddaba dalka maraykanka wax safira idiima jooga gaar ahaan marka laga hadlayo washington adiga ugu dambeeyaan filayaa xiriir maraykanka iyo dowladda hadda ka dhexeeyana waxaa la leeyahay waa mid aada iyo aada u wanaagsan marka maxaa khaldan maxaa safaaradda u howlgeli laadahay
horta walaal safaaraddu waa hawlgashaa safiirka safiir baa maqnaa safiirkiina hadda waa la magacaabay mar hore wakti bay qaadataa processku haddana waxaan kuugu bishaaraynayaa in dowladda soomaaliya ay soo aqbashay safiir safiirada soomaaliya safiiradooda ugu sii fiicana ayaa washington tegi doona oo dariiqa kusii jira mar dhow waa lasoo aqbalay maraykanka waa soo aqbalay marka laakiin waktiga uu shaqo gelayo maogtid ilaa hadda may walaal hadda waxay ku xiran tahay maraykanka maogta waa in visa iyo loo qaato qofkuna waa inuu process maro laakiin waa lasoo aqbalay waxaan rajaynaynaa qiyaastii inuu bishan intaysan dhamaan uu tago laakiin laakiin processkiis record time sida ugu dhaqsa badan baa loo soo aqbalay marka mar dhow waad ku arki doontaa safir soomaaliyeed laakiin safaaraddii way jirtaa waa ka howlgelaysaa xiriirka iyagana waa fiican aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga wasiir aad baa u mudan tahay ridwan toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey ambasadar axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo